tacaddi kasta oo loo geysto qof iyada oo lagu colaadinayo ama lagu dhibaataynayo nooca jinsigiisa waxaa loo yaqaanaa g b v dumarka iyo carruurta ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee la kulma tacadiyada jinsiga ku salaysan sidoo kalena ragga ayaa noqon karaa dhibanayaal tacaddi jinsi noocyada tacadiyada jinsiga ku salaysan waxaa ka mid ah in qofka loo geysto tacaddi galmo sida kufsi iyo iskuday kufsi taabasho iyo fal kasta oo khasbid la xidhiidha in qofka loo geysto dhibaato jireed sida in la garaaco iyadoo la adeegsanayo gacan ama hub in qofka loo geysto waxyeello nafsi ah sida in la quursado laguna dhaleeceeyo jinsigiisa in qofka dhaqaale ahaan loo cunaqabateeyo ama laga hor istaago fursad uu noloshiisa horumar ugu gaari lahaa sida shaqada iyo waxbarashada guurka khasabka ah f g m-ka tacadiyada ka dhaca guryaha iyo in haweenka la khashkhashaado marka ay jidka marayaan tacadiyada jinsiga ku salaysan waa nooc ka mid a xadgudubyada ay diinteennu mamnuucday waxa uuna ka soo horjeedaa xuquuqda aadanaha aan si wada jir ah ugu istaagno joojinta tacadiyada cod dheer ku diid tacadiyada haweenka ka dhanka ah sidee haddaba loo caawiyaa dhibanaha haddii aad tahay dhibano kofsi ama dhaawac uu kaa soo gaadhay tacaddi galmo la xidhiir sida ugu dhaqsaha badan xarunta caafimaad ee kuugu dhow si inta goori goor tahay lagaaga daweeyo cudurrada galmada lagu kala qaadi karo tacaddiga loo geysto ruux haweenahy waxa uu ka dhigan yahay tacaddi loo geystay hooyada walaasha ama inantaada oo kale ha qarin dhacdo kasta oo tacaddi jinsi ku salaysan oo aad aragto jooji oo wargeli xarumaha tolosiinta iyo daryeelka dhibanayaasha tacadiyada la xidhiidha ee jinsiga haddii aad u cabsatid badqabka naftaada wargeli laamaha amniga carruurta oo ay ku adag tahay inay sheegaan in la dhibaateeyo fadlan waalid ama mas-uul adiga ayay mas-uuliyada kaa saaran tahay ee mar walba ka warqab si ay kuugu xog warramaan